rug booliis oo cusub ayaa maanta laga dhagax dhigay degmada baydhabo gaar ahaan xaafadda xanaana tuu waxaana ka soo qayb galay munaasabadda dhagaxdhigaasi jenaraalo booliis oo ka socday dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo sareeyo guuto cali xirsi barre cali gaab taliyaha saldhigga degmada baydhabo mukhtaar axmed dugudow oo hadallo kooban oo soo dhoweyn u badnaa ka jeediyey munaasabadda ayaa sheegay in rugtan cusubi ay muhiimad gaar ay u leedahay ciidanka booliiska degmada baydhabo ma ciidanka farahasagna rugta baydhabo oo laku furohaaye maylerahayse hanaana tuu oo maylera booliiska baydhabo leeyahay oo maylerahayse ciidanka farahasagna farhadaraadiani hadaladaba oo dhumaan laku yaaba maadaama wakti dhownan aragna rugo saldhiga baydhabo hooskooya oo maylerahayse gobolada lahankutabe caasamada lahankutabe oo maylerahayse la dhasa mase la furaw un wakti dhown aragna taas daraadiya farahad wiigning ee hadhowaado maylerahayse saraakiisha oo arrimahaas maylerahayse talaaxa ciidamadahan hilsaaridi oo ini maylerahayse furan rugtaas hadhiga dhagahanka dhawaadeen ciidamada booliiskana maylerahayse leendhasoayo taliya mahad cabdiraxmaan kusimaha qaybta booliiska ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa u mahad celiyey gudoomiyaha degmada baydhaba oo bixiyey dhulka lagu dhisi doono rugtan booliiska ee xanaano tuu wuxuuna intaa raaciyey in booliisku ay cagta saareen waddadii horumarka muhiimad gaar ah ayna u leedahay dhismahan rugtan cusub oo maanta la dhagax dhigay aad iyo aad waxaan ugu mahadinaynaa rugtatan saakal ma garanaysaa yacni la dhagax dhigay oo ciidanka buliiska uu leeyahay aad iyo aad baan ugu farxaynaa una soo dhowaynaynaa mahaddeedana waxaa iskale taliyaha ciidanka buliiska oo tusaale badan ka dhiibay in rugtaan la dhiso buliiskana noo sheegay inay gacan ka qaadan doonaan degmadana ay gacan maaragtay ballaaran ka qaadan doonto dhulkana inay dhiibto dhismahana ka qayb qaadato taas tusaalihiisii hore ahayd aad baan ugu mahadnaqaynaa baraatikadeedina saakaan bataagannahay in la dhagax dhigo aadaan u soo dhowaynaynaa kuna farxaynaa waxaa kaloo jira rogo kaloo badan oo magaalada baydhabo daafaheeda laga rabo waad arkaysaan meesha rugtaan hadda loo calaameeyey weli waxaa naga sii koreeyo xaafado kale oo badanaa naga sii koreeyo baydhabo hadda geeskeeda inaan joognaan moodaynaa laakiin rugta weli xaafadihii ay xukuminayd waa naga sii koreeyaan waa kuwaa dhisan barakacayaalay leeyihiin kuwa horey u deganaa bay leeyihiin waxaasoo dhan bay leeyihiin danta guud markii loo arkay halkaana loo doorta waan ugu mahadinaynaa taliyihii arrintaas markii hore tilmaamay in la dhiso haddana u soo diray wafdiga maanta taagan oo dhagax dhiggii samaynaya aad baanu ugu farxaynaa buliiskaanna ugu mahadinaynaa dhulkii degmadayna siisaan ugu mahadinaynaa tii dhistay baan ugu mahadinaynaa oo degmada ah waxaan baraakaoo meesha ku dhisan oo aad arkaysaan guddoomiyaha degmada iyo maamulkiisaa dhisay waana soo dhowaynaynaa fikradda ayadaa tilmaantiina la siiyeyna waa qaadan doonnaa annaga booliis ahaanna waa ka qayb qaadan doonnaa degmadana mataqaana inayna horseedo oo noo dhistaan ilaahay iidankii ka rajaynaynaa markay tan dhammaataan kuwa kalena dhagax dhiggeeda sugaynaa dhanka kale taliyaha hoggaanka xiriirka booliiska iyo bulshada gaashaanla sare faadimo xasan maxamed ayaa hoosta ka xariiqday in muhiimad gaara ay u leedahay booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada baydhaba xarumo caynkan oo kale ah oo ay ku howlgalaan ciidamo booliis ah waxaan u imaana halkan dhagax dhigga iyo munaasabadda ka qaybgalka ah rugta booliiska ee laga dhisaayo halkan oo la yidhaahdo xanaanatu ayaan u imaanay kadibna waxaan gudageli doonaa haddii ilaah yidhaahdo arrimaha ciidanka ayaan gudageli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo saasaa halkaa u imaanay waana ku mahadsantihiin waana idin salaamay sareeyo guuto ibraahim macalin kutub taliya ku-xigeenka hoggaanka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa uu mahad ballaaran u jeediyey taliyaha guud ee ciidamada booliiska soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud wuxuuna tilmaamay muhiimadda uu rugtan booliiska ay u leedahay sugidda amniga magaalada baydhaba taliya kutub ayaa shacbiga reer baydhabo ugu baaqay inay dhistaan kana qayb qaataan dhisidda rugtan cusub maadaama iyaga loogu adeegayo marka waxaa la rabaa reer baydhabow adinkaa iskale rugtaan rugtaan inaad dhisataanaa la rabaa hal qof qof kastaba hadduu hal doolar uu tabaruco oo akaan ku soo rido muxuu ahaa iisheeg daaraa laga dhisaya halkan waa meesha difaaca iyo waxqabadka iyo muxuu ahaa iisheeg boliiska dhan oo muraayadiisa noqonaysay noqonaysa haddii ilaa yidhaha marka waxaa idinku boorinaa reer baydho inaad ka qayb qaadataan guddoomiyaha degmada waa dadaalay taliyaha ciidankana waa dadaalay marka inaad garab istaagtaan oo wixii dhammaystira la dhammaystirtaan rajaynana haddii ilaa yiraa hal doolar maxay kaa dhibi hal doolar haddii qofka account lagu shubo accountka taliya ee de- gudoomiyaha degmada a- account furaya asaana idaacadda idinka sheegaya taliyaha degmada iyo t- taliyaha eh, eh, saldhigga wadankaada inaad ku dhisto hal doolar wax weyn waaye oo qiimo leh marka insha allah haddii ilaa yiraa intii hawshan ka qayb qaadatay aaday u mahadsan yihiin insha allah haddii ilaa yiraa marka waxaan rajaynaynaa dowrka dambe oon soo noqonno halkaanoo xafiisyo iyo guryo wanaagsan ay ka dhisan yihiin inaan ku- inaan nimaadno rugtan waa rugti loogu adeegayay boliiska soomaaliyeed bulshada baydhabooy waxaan rabaa inaad arrintaa qayb weyn ka qaadataan haddii ilaa yiraa taliya ku-xigeenka howlgallada booliiska soomaaliyeed sareeyo guuto cali xirsi barre cali gaab ayaa ku ammaanay maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan hoggaanka booliiska shaqooyinka muhiimka ay bulshada u hayaan waxa uuna sidoo kale farta ku fiiqay in koonfur galbeed soomaaliya ay ka mid tahay maamulada sida aadka ay booliisku ay ula shaqeeyaan dhanka kale cali gaab ayaa waxa uu xusay inay diyaar u yihiin gacanqabashada booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed soomaaliya waxaan leeyahay meel fiicanaa maraysiin rajadiinnina aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay waxaan u haystaa dad badan oo gobollo hadda sheeganaya ama maamul goboleed sheeganaya inaad aad uga ama uga firfircoontihiin ama aad haddana uga muuqataan waan ku kalsoonahay haddaad sii dadaashaan inaad caasimadda higsan doontaan intaa haddii aan uga baxo booliiska soomaaliyeed oo tiradiisa qiyaastii lagu sheego inay toddoba kun tahay wuxuu diyaar u yahay oo uu taliyaha u yahay maxa- sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud waxay diyaar u yihiin in ay garab qabtaan gobol eh, do- maamul goboleedkii soconaya ee dhaqaaqaya ee ay dareemaan kii hurdayana inay ayagu toosiyaan oo ay yidhaahdaan war ka kac inaan wax kula qabanaan doonaynaa annaga af keliya ma wadno waxaan ka socdaa taliya ciidanka booliiska addina wuu la jiraa wixii qaybtii aan qaadan lahayn haddeer ayaan rabnaa inaan guddoomiyaha guddoonsiino oo bilow ah mana ku hari doona intaan guddoomiye waa lacag shan kun oo doolar ah waxaa looga qayb qaadan doonaa dhismaha meeshan gabagabadii munaasabadda guddoomiyaha degmada baydhaba ahna duqa magaalada cabdulaahi cali watiin ayaa dukumendigii dhulka rugta la dhisayo ku wareejiyey jenaraal cali gaab oo wakiil ka ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeyo guud jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud wuxuuna guddoomiyuhu sheegay in dhulkani uu u hibeeyey ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada baydhaba dadaalkan waxaa sameeyey sida la sheegay generaalka booliska soomaaliyeed generaal maxamed sheekh xasan xaamuud kaasoo iga codsaday muddo saddex bilood ka hor ah in uu helo ciidanka booliska ee da- ee darfuur ee rugta darfuur ay hesho dhul ay leedahay maadaama horey ay u degni dhul dad uu leeyahay ee dadkiina ay yidhaahdeen dhulkan waan waan u baahannahay ayaan waxaan kaga ballan qaaday inaan dhul u raadiyo ama haddii xataa dhul aan u waayo aan jeebkaygan dhul kaga gado marka waxaa ii suura gashay inaan jeebkayga dhul aan kaga gado xarunta aad u- aad u jeedaan waa xarun oo dhul ah ee dherarkiisu yahay afartan mitir balaciisuna yahay soddon iyo shan mitir kaasoo aan ugu talagalay inaan- inaan u hibeeyo ciidanka booliska ee magaalada baydhabo taasoo xaqiiqdii ay tahay ahmiid weyn u leh dhinaca amniga iyo dhinac walba oo oo isdhexgalka arrimaha bulshada iyo booliska wax badan ay ka bedeli doonto amniga guud ee maanta magaalada baydhabo dhulkani waxaan laga bilaabo saacadani aan u hibeynayaa ciidanka booliska oo ka wakiil ah genaraal cali gaab oo ka wakiila taliyaha ciidanka booliska genaraal maxamed sheekh xasan xaamud laga bilaabo insha allahu saacadani dhulkani wuxuu milkiyadiisu ku wareegi doonaa ciidanka ee booliska ee magaalada baydhabo booliiska koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay howlo muhiim ah oo dhanka amniga ay ka hayaan magaalada baydhaba iyagoona wadooyinka u istaagan had iyo jeer sugidda amniga degmada iyo deegaanada ku hareeraysan waxayna dhisidda rugtan cusubi ay dhiirigelin weyn u noqon doontaa howlaha ciidanka booliiska koonfur galbeed gaar ahaan kuwa baydhabo ay ka hayaan